habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha puntland oo beeniyey in ciidamada maamulkiisu ay ka dagaalamayaan magaalada laascanood ee gobolka sool wafdi uu hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ku ammaanay waxqabadka muddada kooban oo ay jirto golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta markaasi kulan ay yeesheen akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedka golaha hindisa sharciyeedii horyaala golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dooday dhowr hindisa sharciyeed oo la horgeeyay ansixiyeen ah qaar ka mid a hindisa sharciyeedyadii maanta la horgeeyay mudanayaasha golaha shacabka qaar ka mid a dhallinyarada muqdisho iyo ehlada caasha abuukar oo dhowaan lagu dilay dalka masar oo dowladda soomaaliya iyo masarba ka codsaday inay cadaalad hesho marxuumadaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha maars sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabdiqaadir cismaan ayaa idiin waramaya caawa warkii oo dhan haddii aan ku biloawno madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa markii ugu horreysay si adag kaga hadlay xaaladda magaalada laascanood iyo dagaalada maalmihaynu kasoo gudubnay ka socanaya magaaladaas oo ay maamulka somalilan marar kala duwan ay ku eedeeyeen puntland inay qeyb ay ka tahay dagaalada ka socda magaaladaas siciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada boosaaso ee markaasi gobolka bari ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada laascanood isaga oo sheegay in aanay ciidamada puntland ku jirin dagaalada ka socanayo magaalada laascanood isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada xukuumadda somalilan ee ku aadan in ciidamada maamulka puntland ay qeyb ka yihiin dagaalada magaalada laascanood ka socanayo siciid cabdulaahi deni oo sii hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dagaalada ka socanayo magaalada laascanood ay yihiin kuwa xasuuq loo geysanayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaas cidda diriraysan ay tahay ciidamada xoogaga deegaanka sida uu hadalka u dhigay iyo ciidamada maamulka puntland waxa uu tilmaamay in haddii ay dhacdo in iyaga lagaga baahdo garab oo ay garaadadu weydiistaan inay diyaar ugula tahay puntland balse waxa uu meesha ka saaray sheegashada ah in ciidamada puntland ay qeyb ka yihiin dagaalada laascanood
dhowr iyo labaatan casho ah waxaa ku socday dagaal magaalada naascaanood oo runtii noociisa aan muddadan la arag waxaan filayaa horraantii sagaashameeyadii wax kaa la mid ah baa dhacay haddaan khaldanayn dagaalka ugu dheer ee magaalo ka dhacay magaalada muqdisho ka dhacay waxaa la yidhahdaa afar bilood buu socday kan kii ku xigay buu ahaa oo afar iyo labaatan beri socday oo aan loo aabbayeelin wax kasta oo la adeegsan karay la adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kuwa muxaramka ka ah magaalooyinka ee altalariga ah hoobiyaasha waaweyn wax walba oo bulsho meel uguna baabi'in karo arrintaas runtii sida annaga marar badan aan ku celcelinnay caalamkan uu sheegay waan xambaaraynaynaa runtiina waa arrintaas waa arrin u baahan xisaabtankeeda wakhtigeeda in laga gaaro waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo marar badanna dowladdu caddaysay dagaalkaas dowladda puntland qaybna kama ahayn qaybna kama mid noqon doonto ma doonayso colaad sokeeye burbur ummadeed inay qayb ka qaadato waan ka digaynaa waana ka dhiidhigaynaa arrintaas waxaanse ku kalsoonnahay dadka reer laascaanood inay isaga filan yihiin inay sharafkooda iyo cirdigooda ay difaacaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa waxaase u sheegaynaa caalamka iyo cid walbaba inaan musdameed u nahay laascaanood marka ay marka ay marka ay isimada iyo garaadadu ay puntland si rasmiya uga codsadaan oo ay kari waayaan waxaan farriin halka u darayaa inaan diyaaru nahay laakiin waxaan ka hormarinaynaa nabadda waxaan ka horumarinaynaa nabadda waxaan ku baaqaynaa dadaalada socda ee xabajoodinta waxaan ku biirinaynaa codkeenna in dhammaan ciidamada somalilan ee ku sugan gobolka sool ay ka baxaan oo ay tagaan dhul aan gobolka sool ka ahayn hadday dood qabaan dooddooda ay halkaas keenaan waxaa waxaan la fahmi kara ahayn in dad mas-uuliyiina ay go'aan ku qaataan inay dad yidhaahdaan jajuub iyo khasab ayaan doonaynaa inaad dalkiinna iyo dadkiinna uga go'daan mashruuca somalilan waxa weeye dadka sool waxa ay leeyihiin dalkiinni iyo dadkiinnii ka go'a oo dowladdii soomaaliya ee federaalka ahayd ha ka mid noqonnina haddii kale waa inlaynayna arrintaas arrin cuntanta ma aha arrin caqligu uu qaadan karana ma aha waxaan rajaynayaa in dib laysugu noqdo oo arrintaa dib loo eego
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa waxauu ka hadlayay xaaladda magaalada laascanood ee gobolka sool sidaad maqasheenna madaxweynaha puntland waxa uu sheegay in markaasi magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ay ka dhacayaan xasuuq uu sheegay in dadka shacabka loo geysanayo geesta kaleetana wafdi ballaaran uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal sulab axmed firen ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wafdigan ayaa waxaa kusoo dhoweeyay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo saraakiil ciidan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ugu horeeyay wasiirka amniga maamulka jubbaland wasiirka amniga maamulka jubbaland uu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in markaasi magaalada kismaayo uu ka furmi doono shir u dhexeeya wasiirada amniga ee maamul goboleedyada iyo taliyayaasha ciidamada booliiska ee maamul goboleedyada oo uu taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed u tegay magaalada kismaayo si uu halkaasi uu qeyb uu kaga noqdo shirka ka furmayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose safarka taliya sulab uu ku tegay magaaladaas ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu safar ku tegay magaalada kismaayo dhinaca kaleetana haddii aynu fiirino somalilan ayaa maanta war ka soo saartay dagaalo ka dhacay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyadoo ku eedeysay inay ka dambeyso xukuumadda puntland ee siciid cabdulaahi deni uu hogaamiyo maamulka somalilan ayaa maanta war ay soo saareen waxay ka hadleen dagaaladii ka dhacay magaalada laascanood ee gobolka sool aroornimadii hore ee saakay war-saxaafadeedkan ka sababaxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa waxaa lagu yidhi kooxda huwanta ah ee ku sugan magaalada laascanood oo ka kooban argagixiso nabaadyada iyo puntland ayaa maanta oo ay markaasi taariikhdu tahay lixda bisha saddexaad laba kun saddex iyo labaatan weerar ku qaaday fariisimihii ciidamada somalilan ay ku sugnaayeen oo ku yaalo agaarka magaalada laascanood weerarkaasi oo ahaa mid fulaynimo ah mana jirto wax dhibaato ah oo soo gaaray ciidamada qaranka somalilan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkani dagaalada saaka ka dhacay magaalada laascanood xarunta gobolka sool ayaa sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac inkastoo aanan la hubin ilaa iyo xilligan intay leeyihiin khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi guud ahaana warkii habeenooda caawa kala socoteen raadiyaha dalsane muqdisho akhyaartan dhegeysataa caawa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel